dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka dayrinaya tirada iyo xaaladaha carruurtan ku dhalanaya iinta ee waxyeelladu ay soo gaarayso inkastoo ay jiraan carruur laga soo gudbiyo gobollada iyo tuulooyinka soomaaliya oo la soo gaarsiiyo magaalada muqdisho si xaalado caafimaad loogu sameeyo isbitaalaadka waaweyn ayaa haddana weli waxaa jira kuwo ku dhinta dhexda iyagoonan soo gaarin dhakhaatiirtii gargaari lahayd dhakhaatiirta caafimaadka iyo gargaarada loo qaban karo carruurtaasi waxa keena wakhtiyadan iyo sababaha ay u soo badanayeen sannadihii ugu dambeeyey waxyeellada inta carruurta ay ku dhalanayaan waa qodobka aynu ku eegi doonno qaybtan saddexaad ee taxanaha carruurta ku dhalanaya dhibaatooyinka xagga caafimaad darro isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxa uu ka mid yahay meelaha la geeyo carruurtaasi duniyo cali maxamed waa madaxa caafimaadka ee isbitaalkaasi waxay ii sheegtay inay jirto tiro aad u soo badanaysa oo waxyeellada carruurta iinta ku dhalanaysa ah oo soo gaara isbitaalkooda sannadihii ugu dambeeyey ilmahaas aaday u badan yihiin ilmaha caadiga aan ku dhalanin oo iyagoo maaragtay ab normal a dhashaan inaka waxaan u sameynaa waxyaabo badan oo suurtagal ah markaasiisa oo takhaatiirta ay u qabtaan sida ilmaha markay dhashaan dabada ayagoo ka xiran dhashan ilmahaas waxaa loo sameeyaa qaliima loo sameeyaa dabada waa loo furaa sidii caadiga hayd isu noqdaa qof oo saxaradiisa ay ka imaanaysa meesha loogu talagalay taas dadka way kway kala dibay ku kala qaadataa qof markuu dhashtay wuu keenaa qofna usoo keensadaa iso six bilood afar bilood ilmuhu ay jiraan oo meel dheerka keensan ilmo kale way jiraan xanuuno kale ku dhalanayo dhabarka waxa oo ilmaha ay kasoo baxayaan xanuuno asagoo dhabarka qayb ay maqan tahay oo halkaas aa mooday in xabulaha uu dagaal u baxay dee caamo iyo maaragtay waxyaabo oo agooro sameynayo mararka qaar ay ku dhashtaan xanuunadaas oo dhan dhakhaatiirta qaliinka iyaga aada iyo aada faafaaintooda aada u warsan kartaa waa ta ku badan yihin magaaladan ilmahaas markii qaliin loo sameeyo amaba aan loo sameyn markasta waxay waayaan xibnaha dambe ayna ku dhashaan xanuunka goor hore yaadiinta ay ku dhigtoodaan ay keenaan maalmo markuu dhalan yahay ilmaha ama bil uu dhalan yahay waxaa jira ilmo kaleetoo la keenayo iyagoo madaxa ay biyo kaga jiraan ilmahaas inta badan waxaa loo sameeyaa waxaa jira dad qaada oo ilmahaas oo referal u sameeyo takhaatiir oo qeybta madaxa ah ku raadiyo biyaha madaxa ku sameysmay iyo waxyaabahaas looga sameeyo inkastoo ay kala duwan yihiin sida carruurtaasi ay u yeelanayaan inta marka ay dhashaanba qaar ayaa laga yaabaa inay ku dhashaan iyagoo madaxu uu weyn yahay sida ku badan soomaaliya qaar kale waxa ay dhashaan iyagoona dhammaystirnayn addimahooda iyo kuwa isku dheggan intaba haddana si dhaba looma oga sababaha keena ciladan iyo baaritaanno cid ku samaysay toonna sidaasi waxaa ii sheegtay mar kale duniyo cali maxamed dhakhaatiirta fursadaas in ay baaritaan oo research lagu sameynayo qofkan ama waxaan malformation ee hooyada ku dhalanayso cunug abnormal ay dhalayso xaggee ka yimid ma umalaynaya inay jirto cid weli isweydiisay oo waxaas baaritaan ku samaysay iyo jaaniskaas in loo helo in meeshay ka yimid qofka haddii gobol ka yimaado gobolkaas waxaa laga yaabaa inaysan ka jirinba wax oo xarun caafimaad ama takhaatiir oo expert ku ah ama dad report kasoo gudbinayo oo dhihi kara war anaga waxyaabahaasa nagu badan gobolkeena kasoo baxayaan cid la weydiinayo oo hadda lala tiiganayo oo aqoontaas iyo systemkaas ku shaqalo gacanta ku hayso oo la weydiinayo iyo cid usoo reseergaraynaysa reportkaas midna maba jirtaa system kala go-an xiriirkaas ma jiro marka qofka meesha wuu ku imaanayo dhibaatadan waa mid soo jiitamaysa dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey ee dagaalada dalka soomaaliya ay ka jireen haddana weli ma jirto cid isweydiisay goobaha carruurta ugu badana ee ku dhashaan waxa keena in xaaladooda caafimaad ay isbedesho iyo weliba sababo lagu ogaan karo tirada gobolladu siday ugu kala badan yihiin iyo waxa ay salka ku hayso deegaanada ay ugu badan yihiin carruurtu inay inta ku dhashaan xaaladaha marka bedelka ilmaha yartaa ku dhalanayaan waxaa lagu arkay intii dhibaatada ay jirtay si kastabaa ku timaadee ama sanadkaan ha ha yimaadaan ama sana hore waa wax continuous ah oo iska soconaya markasta anaga shan iyo labaatanka sano intaan joognay oo weliba qaaskan isbitaalkan aniga waxaan ku arkayay wax soo kordhaayo maana wax sii badanayo wax soo yaraanayo oo la dhihi karo sidii hore way kasoo raayeen ma ujeeyo laakiin waxa isweydiina wax soo badanayo yaa eey u ah inay ogeedaan inay soo bataan iyo inay la yareeyo iyo sidii lagu yareyn lahaa in la isweydiiyo taasaa muhiim ah laakiin badashada iyo inay joogto tahay waxaan wax oo ay ogaan karaan takhaasiirta ka number ahaan iyo daktarka markaas oo gacanta ku hayo waa waa waa macquul laakiin yaa ka oga yaa yaa weydiinaya tayada caafimaadka oo aada u adag iyo dhakhaatiirta aqoonta u leh intan caafimaad ee carruurtan ay ku dhalanayaan oo aada u yar ayaa waxa ay sal u noqoto in carruurtu sidoo kale ay ku dhintaan qalliinada loo sameeyo kadib iyo ka hor iyo sidoo kale goobaha baadiyaha ku dhalanayaan carruurta oo u miliso dhaqmooyinka aysan awood u lahayn inay u sameeyaan gargaaro caafimaad inta isbitaalaadka aanan la soo gaarsiinin waana walaaca ugu weyn ee dhakhaatiirta iyo waalidiin badan ay qabaan qaybta saddexaad ee barnaamijka oo aynu maanta ku eegnay xaaladaha caafimaad tirada carruurta iyo sababaha wax looga qaban waaye ee intan carruurta ay ku dhalanayaan loona heli waaye cid ogaato ayaynu intaasi maanta ku joojinaynaa waa inoo maalinta berriya oo aad maqli doontaan waalidiinta carruurtaasi dhalay iyo aragtida dhankooda